gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaada ayaa ugu baaqay shacabka ku nool deegaanka tuulasaarmaan in ay ka shaqeeyaan ilaalinta nabadda iyo sidoo kale xasiloonida deegaanka baaqa ee xilli maamulka degmada uu ku dadaalday sidii loogu kobcin lahaa wadajirka bulshada iyo sidoo kale horumarinta adeegyada asaasiga ee bulshada degmada cadaad galgaduud gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaad abdixakiim xaashin ayaa carabka ku adkeeyey in nabaddu ay tahay furaha horumarka isaga oo ku dhiirigeliyey bulshada inay iska kaashadaan xalinta khilaafaadka iyo sidoo kale taageeridda dadaalada nabadda ee deegaanada galmudug waxaan ku sugannahay deegaanka tuula sarmaan oo runtii ilaahay subxaana wa tacaala qayb fiican oo raxmaddiisa ka mida uu ku soo di'iyey ayaan joognaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaan uga shukrinaynaa roobka ee raxmaddiisa noo hooriyey waxaan rabnaa dadka deegaanka inaan idhaahno ilaahay ku shukriya roobkaanoo kale markuu yimaado ilaahay baa lagu shukriyaa waxaan rabnaa dadka waxaa la arki jiray markii roob uu da'o in laysku mashquulo fidqaanlooyin la sameeyo dadka waxaan ka rabnaa in ay aysan fidqaanlo la samayn ciddii iyadu meeshii joogto aan roob ku di'inoo dhibaatadan yani dhibaato ka soo timaado soo roobka yarkaa soo raacdan in lasoo dhoweeyo dadka deegaanku sinaba ay ku wadaaqaan roobabku waa bilow waa di'i doonaan meelaha qabaa'ilada ay ka dariska yihiin oo degmooyinka isaga dhow yihiin oo fidqaanlooyin ku imaan jireen dadka jooga waxaan rabnaa inay ilaahay ka cabsadaan xilli walba oo roob da'o ama laysu soo dhowaado waxaa la sameeyaa dhibaatooyin iyo aanooyin qabiil ayaa yimaada waxaan rabnaa raxmadda ilaahay in la wada daaqo si nabada loo wada daaqo ilaahay lagu shukriyo lays cafiyo si ilaahay subxaana wa tacaala uu noogu kordhiyo marka waxaan ka rabnaa deegaankan tuulasarmaan roob ku da'aya dadka hareerihiisa jooga inay iscafiyaan inay isku turaan dadka aanooyin qabiilinan dib laysugu raadsan inay ilaahay ku shukriyaan inay sii baryaanoo sii alla baryaan si ilaahay ugu kordhiyo intaasaan rabnaa odayaasha deegaanka odayaal fiican waaye odayaasha deegaanka qaybo ka mid a haradhahaaga taagan waxaan kula dardaarmaynaa inay dadka soo dhoweeyaan xataa haddii lasoo aado loo soo roob raaco inay soo dhoweeyaan ayaan ka rabnaa deegaanka inay kala dagaalamaan waxyaalaha macaasida roobyarada keenaya dhiigga muslimiinta inaan la banaysan meel kastoo dhiig muslim lagu daadiyo ilaahay raxmadiisa uu ka dheeraynaya marka ilahay waxaan ka baryanaa wixii horena inuu ka cafiyo dadka qabaa'ilada isku dilaya meelaha xuduudaha midda dambena ilaahay inuu quluubtooda isku soo dumo ilaahay subxaana watacaala nabad ayaan ka baryaynaa ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta ee reer galmudug nabadkooda noolaashaan rabnaa reer galmudug nabad ay ku ballameen dib heshisiintii lagu ballansanaa waa la dhammaystirayaa maamulka degmada cadaad ee gobolka galguduud galmudug ayaa ku holansi wax looga qabala caqabadaha ee deegaanada hoosta degmada cadaad ka jira ee la xiriira amniga sidoo kale nabadgelyada bulshada iyagoona ku dhiirigelinaya bulshada qaybaha kaduna ka shaqeeya nabadgelyada sidoo kale xasiloonida deegaanada galmudug gaar ahaan degmada cadaad degmada jimaadaha